siddeed ruux oo rayida ayaa ku geeriyooday in ka badan toban kalena waa ay ku dhaawacmeen markii gaadhi ay la socdeen oo noocyada basaska yareer ah lagu riday rasaas isaga oo maraya deegaanka leego ee hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose cabdifataax cabdille yuusuf oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose ayaa idaacadda v o a u sheegay in baabuurkii ay saarnaayeen dadkaasi uu dhexda u soo galay xilli dagaal uu ka socday deegaankaasi kadibna ay sidaasi madaafiic laysweydaarsanayay ugu dhaceen saare cabdi axmed oo joogta washington ayaa ugu horreyn guddoomiye ku-xigeenka weydiisay inuu faahfaahiyo sida ay wax u dhaceen wallahi xilli maanta barqadii uu dagaal culus ka socday deegaanka ee tuulada leego ee degmada wallaweyn ayaa gaari oo sacda dood dhexgale dagaalkii socday si kama ugu soo dhexdhexay marka gaarigaasna waxaa waxay yeelaysay rasaastii laisweydaarsanayay iyo madaaficdii laisweydaarsanayay ayaa waxay yeelaysay walaal macaan ma garatay waxaa nagu maqaalo ah in baabuurka uu ahaa noocyada minibaska loo yaqaano ee soomaaliya isaga kala goosha magaalooyinka qaarkoodna ka shaqeeya islamarkaana dadkii saarnaa markii lagu dhuftay ee qori weyn ay sideed ruux meeshaasi ku geeriyoodeen in ka badanna toban ay ku dhaawacmeen marka adiguma waxaad leedahay gaariga waxa uun soo dhex maray uun meel rasaasi ay ka dhaceyso sidaasay dadku ku geeriyoodeen walaal macaan anigu saan leeyahay ma aha sida xaqiiqda jirta waxay tahay in dagaal meesha ka socda ana hadda waxaan kusuganaa furunta kore ee maxaa la yidhahdaa udhexeysa gobolada baay iyo shabeellaha hoose udhexeysay tuulada jameecada agteeda hadda joognaa furuntii dagaalka hadda maaragtay kusugannahay furuntii dagaalka joognaa hadeertaan waxaa dhici karta mararka qaarkood in xabadaha maqsibaa dhici karto waxaan maragtay intaasi u yeelinaa in dadka saxabkaan wax la waxyeeleynin oo maaragtay inta ugu yar khasaare ay gaari karto maaragtay la sameeyo haddii kalena khasaare la-aan la sameeyo laakiinse haddana waxaa dhacday maanta xilli dagaal culus uu ka socday azaarka tuulada leego degmada walaweyn ayaa waxaa dhacday in xabadihii iyo madaaficda la isweydaarsanaya dagaalkoo si xun u socday gaarigan oo si xowli kusoo galay in rasaastaasi waxyeelaysa walaal macaan marka waxaad leedahay dadku baabuurkay dhex saarnaayeen kadibna dabsaar ayaa lagu sameeyey baabuurkii dadkuna sidaasay ku dhinteen hadda gaari gaari socdo ahaa labada dhinacna way dagaalamayeen lamana kala fogeyn dhinac kasta wuxuu is leeyahay gaarigaani socdo waa kan kale oo adiga raba inuu maaragtay ku khiyaano oo kugu khiyaano qaab shacaba marka sidaas ayaa labada dhanba maaragtay saas la sameynaya because baabuurta hadda qaarkood lawada adeegsanayay baabuur shacba camala xataa mara qaarkood la iska dhigayay sometimes dagaalka xeelada badan uu leeyahay laakiinse haddana waxyaabahaas iska jirjireen laakiinse haddeertaan cid si toos loogu eedeyn kara male laakiinse xataa waxaaba la sheegayay in gaarigaasi quriga zuuga ay ku dagaalamayeen al-shabaab inuu haleelay u badneed qoriga loo yaqaano zuuga oo al-shabaab ay meel fog kasoo ridaayeen inuu haleelay gaarigaasi laakiin dad goobjoogayaala oo v o a da oo ay la hadashay waxay noo sheegeen in dhinacii amisom iyo ciidamadii dowladda isla socday xaggooda ay wax uga dhaceen dadkaasi sidaasina ay ku geeriyoodeen intooda badani miyaad dafirsan tahay
laakiinse waxaan ku weydiinayaa meesha meel waxay ahayd oo duur ah meesha lagu dagaalamayay dad goobjoog hadhihin geedo goobjoog a dheh geedo goobjooga dheh dad goobjoog meesha ma jirin ilaa marka laga reebo dadkaas oo rayidka oo sida kamka usoo galay oo labada dhin oo isdagaalayo xabada si xun u socoto madaaficda socoto soo maaragtay kusoo dhexdhacay oo qurigaasi zuug ah la suuridaayna waxa yeeleeyey oo sida hadda maaragtay maqaaladii ugu dambeysay aan ku hayno baaritaanka ugu dambeya aan ku helnay xabadihii ku dhacday waxay ahayen zuugay ahaayeen quriga loo yaqaano zuugan dadka ku dagaalamayay waa la yaqaanaa maanta marka waa la fahmi karaa marka dad hadda goobjoogayaalaha ma jirin ba anaa khasaaraha khasaaraha shacabka ilaalinayna tuulada leegana laguma dagaalamin kor aan inta ka marnaya magaalada marka maaragtay geeska kaga baxna ciidankii shabaab sabarka lagula yimid dagaalkana saasuu ku dhacay meeshaasuna dagaalka ka socday marka dad goobjoogayaala hadda la dhihi karo tuulada lagu dagaalamay ma jirto taasi qof ku yihahda goobjoogo ahaa ama nin askari dowladda ka tirsan ama maaragtay mas-uul dowladda ka tirsan ama kale wuxuu noqon karaa nin al-shabaab ka tirsan oo noqon karaa marka qof dhexdhexaada ma noqon karo qofkaasi ugu waa tahay adigu marka dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay maadaama aad ii sheegtay in goobta aad joogtay welina aad joogto indhahaaga ma saarto aniga hal qof oo rayid ah oo maaragtay oo maxaa la yidhahdaa oo la yiri maaragtay dadka markii meydadkii lakala qaaday oo layiri qaar walba meel meeshii dadku safar waaye dad wada socdo waaye dad ba meelay ka wada yimaadeen marka adig hal qof oo maaragtay waxaa la ii sheegay degmada wallaweyn la geeyey oo maaragtay deegaan ahaan maaragtay xawaar maaragtay leeyahay oo qofkaasaa dhintay oo la iisoo sheegay way jirtaa dagaalkii maantana maaragtay qura zoo aha gaariga ku dhacay zoogaasaa waxyeeleeyey lagu yiri way jirtaa dadkan xaggee ka yimaadeen xaggeese ku socdeen haddii aad tihiin maamulkii gobol dagaalka ma sii xansateen oo ma sii ogaateen xaaladooda waxay ahayd dadkani intaan ka war heyna kulley dad oo ka yimid dhankaasi iyo kor buurhakabay ahayd waddadaasay ku yimaadeen meeshaasay kasoo baxeen ma dhihi karo laakiin buurhakaba ama baydhabo labas midkooday ka yimaadeen laakiin dhankan iyo magaaladan loo yaqaano walaweyn ama daafeed loo yaqaano midkood maaragtay ay soo ay usoo socdeen magaalada daafeed ay usoo socdeen ama kale walaweyn ka utaqaanid marka hadda waxaad leedahay dadkaasi waxa ay wax ku noqdeen goob dagaal uu ka socdo ee ma ahayn dad walaweyn daafaheeda dagaal ka socda weye haye maya maya goob dagaal culusi ka socdo ahaa goob dagaal culusi ka socdo oo la ogaa maanta sixtin buu meesha dagaal uga dhacay dagaal faraha gacmaha la iskula tagaa ka dhacay meesha maxaa la yidhahda dagaalkaas ayayna ku waxyeeloobeen inta dhimatana waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto walaalaheena waayo qaarka dhaawac ahayna isbitaallada ha la geeyaa miri waa amar aan bixinay waana lasoo qaaday caawa isbitaalladay ku hoyanayaan ilahayna waxaan u rajeynayna inuu caafimaad siiyo waayahay ee wa- ee bal waxaad ii sharaxdaa ama aad sh- noo sheegtaa dagaalka aad sheegtay inuu walaweyn ka socdiyo daafaheeda wuxuu ahaa
deegaanka degma maxaa la dhaha degmada walaweyn deega degma ahaan ku tirsan tahay deegaanka saleego laakiin saleego walaweyn marka la fiiriyo magaalada oo caasimada u ah degmada waxay u jirtaa afartan iyo shan kilomitr waxayna ka xigtaa dhanka buur hakabay ka xigtaa waana tuulada ugu shisheeysa ee gobolka shabeellaha hoose waa tuulo xuduud la leh tuulada kale jameecada la yiraahdo degmada buur hakaba marka dagaal ayaa maaragtay ciidamada dowladda kumeel gaarka ah ciidamada dowladda federaalka andhaha sorry iyo ciidamada amisom ah ay ku qaadeen halkaasi si amniga waddadaasi ay u xaqiijiyaan howlgalladaas marka beryahan oo dhan ay socdeen waxaa lagu guulaystay belidoogle yaaqbari weyne ilaa ilaago maanta in la isku furo markana waxaa la dhihi karaa dhulka duurka ahaa oo howdka ahaa inta badan waa laga baxay marka dhul iska salaax ah oo iska nadiif ah inta badan la geli doonaa marka waxaa la filayaa in dagaalo badan aagaasi ka jiri doonin magarata walaal
kaasi waxa uu ahaa cabdifataax cabdille yuusuf guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose oo sahre cabdi axmed oo washington joogta khadka telefoonka ugu warramayey